barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eeda ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaali dot com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa talaata bisha disembar waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahar cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinkugu hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a tahriibku wuxuu farabaas fara ba-an ku hayaa dhallinyarada soomaalida waxaana ay fariin u dirayaan siyaasiyiinta oo ay leeyihiin qayb ayaad ka tihiin tahriibka
dagaal baa hadda dhacaya le hebel hebel baa isqabsadaa laleeyahay daqiiqadaa la dagaalamaya waxeenni baa la kala tuuraya hadda waan abuurnaa mar labaad abuur maalin walba ma abuur baan ku jiri karnaa tahriib haddaan helaya waan tahriibi lahaa saddex jeer baan tahriib ka soo laabay wallaahi haddaan lacag helo oo magafa lacag iska sii hayo waan tahriibi lahaa waayo meelaan joogo ma wala dagaal baaban ka dhammaanay wadanka hase ahaatee dhallinyarada hal abuurka ah ayaa asxaabtooda kula dardaarmaya
adoo hadli kara dharaar habeen ha ka dhigan gartaa ha hoos dhigan faraqa ruux ku faana ha dhow sidaa cisada ku hagoog hanaan adkaysiga hawl ka dhigo nolosha haladay ku soo dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marnayd maantana waxaan idin haynaa
nimcayaasiin codkeeda waxaynu maqli doonaa sidoo kale bal b k wuxuu ugu jeebo sheekooyinkaas iyo barnaamijka sayniska iyo teknolojiyadda iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
booliiska dalka biljimka ayaa waxa ay xireen laba qof oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen weeraro ay ka geystaan magaalada caasimada dalkaasi oo ay brasli sanadka cusub xilliga loogu jiro dabaaldegiisa habeenada nagu soo aadan waxaana booliisku ay qabteen labadan qof habeenkii xalay ahaa iyagoo ku sugnaa mid ka mida gobolada aanan sidaasi uga fogeen magaaladaasi caasimadda kadib markii ay ka sameeyeen howlgallo gobollo lagu kala magacaabo falemish berenebet iyo sidoo kale deegaana ku dhow dhow booliisku waxaa sidoo kale ay heleen agab military oo isugu jira dhar iyo kombyutaro military hase yeeshee waxa ay sheegeen in agabkaasi loo aqoonsaday inay yihiin aalado militarigu ay isticmaalaan ayse ku jirin hub iyo sidoo kale dharka militariga ururka u dhaqdhaqaaqa difaaca saxafiyiinta caalamka ee c b j ayaa soo saaray warbixin sanadeedkiisii wuxuuna sheegay in sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo shan iyo tobanka dunida lagu dilay ilaa sagaal iyo lixdan saxafi halka xabsiga la dhigay ilaa boqol iyo sagaal iyo sagaashan wariye ururka c b j ayaa sheegay in dalalka ugu badan ee saxafiyiinta lagu dilay sanadkan uu ahaa syriya halkaas oo la diiwaan geliyey in la dilay ilaa saddex iyo toban wariye faransiiska brazil yeman koonfurta suudaan iyo ciraaq ayaa kaalmaha ku xiga galay dalka soomaaliya ayaa ururku sheegay in sanadkan uu galay kaalinta sagaalaad marka laga hadlayo wadamada lagu laayay saxafiyiinta waxaana ururka uu sheegay in sanadkan soomaaliya lagu dilay saddex wariye
subax wanaagsan xaggiina waa duhure duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e-da sanadahan waxaa sare u kacay dhallinyarada tahriibaysa keli kuma aha ee waxaa la wadaa waxa ay la wadaagaan dhigooda ku nool wadamada caalamka tusaale ahaan sanadkan oo keliya waxaa qaaradda yurub gaaray tiro kor u dhaafaysa hal milyan oo ruux oo muhaajiriina taasi waxa ay sawir ka bixinaysaa heerka uu marayo tahriibka ugu horreyntii maxamed biixi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada uu la kulmay wariyaha v o e dae magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq runtii markaad aragto ma jirto maamul xooga saaraya ama yani efatiskiisa ku bixinayo bal in maanta dhallinyarada nolol loo jexeeyo marka taa awgeed ayuu qofkii dhallinyarada ah ku fikeraya bal maanta meeshaan meel ka wanaagsan tag haddii ay jiri lahayd mashaariic horumarineed oo lagu horumarin lahay dhallinyarada waxaan aaminsanaan lahay dalkeena qaniga nagu filan laakiinse cidna tusayso ama dhallinyarada cid tusayso ma jirto tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado somalilan intay jirto waad aragtay dhallinyaradooda waxay doorbideen inay taariib galaan puntland kaba soo qaad galmudug warkeedaba iska baadaa taariibka aniga wax wanaagsan baan u arkaa way waxaa weeye dhallinyaradii rafaad qarax tashiilin marshuuc baa loo sheegayaa meeluu ka shaqaynaya aan la aqoonin habeenoo mada cunuggaaga sii kugu jawaaweynaysaa balaayada wadata ma taqaanid ilmihii iyagoo jaamacad dhameeyey oo aqoon leh oo waddankeeda jooga iyo waxay ka shaqaystaan aysan helayn madi reer baadiyaha waxba aqoon lahayn oo aabihiisa qaqabliyaha shaqada isagoo ka shaqaynaya la geynayaa inay marka taariibaan dan baa ku qasabtay madil iyo iyo rafaad baa rafaad kugu dhaama rafaadkas duu ka baxo shaquu helaya nolol fiican buu ku noolaanyaa waa meel bili-aadnimada laga aqoonsan yahayba tan bili-aadnimo xataa kuma haysto daahire ibraahim oo dhowr jeer ku hungooday tahriib ayaa mar kale ku haminaysa in safar badda ah ay ku laabato ha yeeshee dhibaatada tahriib waruguma seegana anigu tahriibka si aada weyn baan u aaminsanahay inay dhallinyarada gaalkacoo tahriibaan waayo wadankan shaqo way ooli lahayd laakiin qabyaalad iyo qabqablayaal baa haysta dhallinyaradu aqoon bay leeyihiin inay iska tahriibaanna dee waa waajib xaq waayo aqoontooda waxay ku shaqaystaan ma ay helayaan meelay ka shaqaystaan ma helayaan annaga laftirkeenna mustaqbalkeena wayna seejiyeen shaqo meel kama haysano haddaan shaqo abuurano meel oon bacdla yar ka furano ama yar yar furano ama kabar dhigano dagaal baa hadda dhacaya le hebel hebel baa isqabsadaa laleeyahay daqiiqadaa la dagaalamaya waxeenni baa la kala tuuraya hadda waan abuurnaa mar labaad abuur maalin walbama abuur baan ku jiri karnaa taariib haddaan helaya waan taariibi lahaa saddex jeer baan taariib ka soo laab wallaahi haddaan lacag helo oo magafa lacaga iska sii haya waan taariibi lahaa waayo meelaan joogo ma wala dagaal baaban ka dhammaanay wadanka maalin walba madaxweyneha la doortaa mid baa la dejiyaa mid baa la dooranhayaa dee doorasho iyo dajis iyo xabad iyo dagaal iyo jawi aan ku jirnaba maba fahansiisanin haddaba qalqal baabaan ugu jiran dhallinyarada qaar ayaa qaba tahriibka inuu yahay khatar qofka uu u bareeray hase ahaatee socdaalka dhulka iyo badda leh ee loo maro sidii mar uun lagu gaari lahaa dalalka iyo yurub iyo ameerika ayaa waxay u arkaan dhibaato ku dhacday dhallinyarada waxaase ay qabaan in shaqo iyo nolol wanaagsan ay ka helayaan dalkooda yunis maxamed shaarre tahriibka sidii soomaalidu ay og tahay waa waxyaalo badan oo xun baa ka buuxa waxay oga buuxaan wax waayo qofkii walaalkaayoo kaa tegey nolol iyo geeri aada meel ku ogeen baddana nafsadiisii ku haligaya baddana jihaad iyo meelaha wax ka cunta adoo waayo dhinaca kale ka helaya in lagu tilaabaa kitaabka ilaahay u qabaa wixii ka sokeeyana waa cadaab waxa lagu murtaa haddii lagu galo walaalahay daayartaa waxaan u sheegahayaa waddankeenna baa hodana inaa maantay caddaan lasii aado lagu halaagsado wax danan kuma jiraan wallaahi run ahaantii niyahow waad u jeedaa xarigada inuu dhexdii igu xiran yahay waxaan ka shaqaynayaa xirfadda uh, korontada taariibkana run ahaanti waa aad ba waa ayaan dararkaasaan leeyahay taariibki waa aad aad bay u farxun tahay waxaan leeyahay dhallinyarada waddankiina inii baahan waxqabad baa lidinkaga baahan yahay dhalintii waddankaa tihiin waxaa loo baahan yahay jiilka hadda raggan madaxda haya waa rag waa dhiman karaa inaa idinkii a wax barataan wax soo saartaan a waddanka aad horumar gaarsiisaana loo baahan yahay ee inaad badaa ku daadataan looma baahna xaliime maxamed waa hooyo waxa ay ka warramaysaa walwalka waalidiinta ka haysta taariibka caruurtooda iyo dhibaatada ka sokaysa halka dhallinyaradu u socdaaleen caruurta taariibaysa waxaan dhihi lahaa ilmaha yararka oo taariibaya inayna taariibin oo waddankooda iska joogaan ilaahay baa nabad keenaya waxaa laga yaabaa cunugaagii inuu magafo qabsado itaal aa kusoo furatan ayna lahayn meeshaasna cunugii kaa joogo habartii odag markii loo soo sheegay dhib ay tahay iyo rafaad marka waxaan dhihi lahaa ilaahay nabad hana siiyo waddankeenna ilaahay nabad ha nooga dhigo ilmaha soomaaliyeed wiilasha dhallinyarada iyo gabdhaha oo tahriibhaya inay tahriibka ka tanasuulaan waxa waaye waa la iska heli doonaa dhibaatada waa laga bixi doonaa rafaadka waa laga bixi doonaa hay-ado caalami iyo kuwo maxalli ah ayaa in badan waday wacyigelin ku aadan sidii dhallinyarada soomaaliyeed maankooda looga saari lahaa safarka dhibkiisa leh balse weli ma muuqato in wax badan ay iska bedeleen hindisihii dhallinyarada ee taariibka sayidab cismaan xasan waa madaxa inji-oga ways waxay iiga warantay in muddo ah inay wadeen dadaal dhallinyarada shaqa abuur loogu samaynayo looga wacyigelinayo socdaalka dhibka badan iskuullo badan baa hadda la furay gabdhaha waxaan leeyahay shaqa abuur baan u sameynay xirfadahooda inay gacantooda ku shaqaystaan cabdiwaaxid macalin isaaq barnaamijka dhallinyarada maantay v o a gaalkacyo waan gartay aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a gaalkacyo sahrey waxyaaba badan buu ka sheekeeyey cabdiwaaxid gaar ahaan waayo kala duwan oo dhallinyarada iyo tahriibka soo food saaraya haddaba dhinaca bowram oo kale waxaa jira dhalinyaro hal abuura oo iyagu waxay leeyihiin dhalinyarada laftigooda ha la yimaadeen niyadjabka ha iska daayeen oo iyaga qudhooda wax badan qabsan waa tahay waa sidaasi gabadhu ka wareysanaya galkacyo ayaa waxa ay tiri waa in loo helaa dhalinyarada mashruuc ay ku mashquulaan halkii ay maaragtay qurbaha iyo inay tahriibaan oo keliya ay biizi ku ahaan lahayn haddii kale waxay tiri haddaan waxbaba la helinba anigaasaa tahriibaya magafa xataa aadaayo ha gabadhi ka wareysan waxay tidhi dee dhaqaale siyaasiyiintan dagaalada wada ha joojiya marka waxay muujinaysaa uun niyadjabka dhalinyaradii haysta iyo qalalaasaha iyo jahwareerka ay mararka qaarkood qaar kaloo badanina way shaqaystaan oo waxaa laga yaaba nolol wanaagsan oo inay dalka la qabsadeen marka ka sakow shaqala-aanta iyo duruufaha kale ee dhalinyaradan ay ka sheekeeyeen waxa iyana jirtaa niyadjab wariyaha v o a magaalada boorama haashim good ayaa la kulmay cabdiqani maxamed xuseen oo ku magac dheer cabdiqani mandela oo ah wiil da-yar oo hal abuura islamarkaana dhiirigeliya dhalinyarada
cabdiqani waa hal abuur da-yar oo maansooyin fara badan tiriyey kusoo bandhiga suugaantiisa magaalooyinka somalilan ee ay ka mid tahay burco ee ay ka mid tahay hargeysa sida uu sheegay cabdiqani kusoo dhawow barnaamijkayga
maanse haladayg la yidhaahdo waxay maansadaasi ka hadlaysaa qofka dhallinyarada abay la hadlaysaa ama qof kastoo ibnu aadama oo nolosha raba inuu bedelo uu rabo nolosha inuu wax ku soo biiriyo uu nolosha rabo inuu noloshiisa nolosha uu isagu doonayo inuu ka dhigto maansada haashim sheekh cumar goodow maansada hala adayg dhegeystayaashanahan u mariye waxay ka hadlaysaa shaksiyadda qofka bini-aadanka waxay leedahay way tilmaamaysaa miya ha nolosha wax ka bedel bay ku leedahay adigaa wax noqon kara adigaa isbedeli kara wax badan bay u sheegaysaa marka waxay qofkii u tahay aalado badan iyo instrument tools badan oo nolosha wax ka bedeli kara u sheegaysaa inay dhiirigelin u tahay uu shaqaysto oo uu wax noqon karo wax noqon karo yes soo daa waxay leedahay nolosha hal aday ka noqo kalsoonida hoy ka dhigo hankiiyo yoolkiiyo rajada ku goob himilada gobnimo ku gaar hiigsiga dadnimo ku hana garashada qofnimo hanaan ilbaxnimo ku karay hanaan ilbaxnimo ku koray ku qaba howlaha bulshada garwaaqsa naftoo halbaro guddoonsoo hibada fahan ka muuqa halkaad jeclayd nolosha ha dhexgeen cabsida ha beran baqdintoo ha lumin adoo heli kara cisada ha noqon hebelkii isdhigay bannaankii hawd cidlaa hebelka noqon lagu hirtee bandhiga hindisaha ku weyn dejiyo qofka hoos u dhiga tartamo marka hawshu taal hadalka ka yaqaan runtoo hadalka ka yaqaan runtoo kismadu ay halbeeg u tahay habsami kula nool shacbiga xaqiijiya hadafka iyo hiyiga hiyiga lahashada ku weyn adoo qaban karan haddadan hawl iyo rabitaan libdhala hadhow iyo beriha odhan ka daa hagrashada caqliga kasmada ma kartuun ha odhan ma gaadha halkaa ha qorin ha yeelin qofkii ku yidhi hal iyo lama kara isbeddel rumee hadafyada ku tara dhabee hindisaha qorshaha dhammee himilada naflaha ha seexan adoo lib raba hubaal garashada qofnimo ku noqo hirashada qof dhala hankana caadifad ha berin hinaasaha ha iska bedin ka doorbid haldoornimada cayd iyo hadallada qof yidhi ka dooro halyeynimada halkii buu taagan yahay hasaawaha ha u raxlayn hirgeli reegaaga togan hubsiimada xeer la dhigo tixgeli aragtida habboon tusaalaha heer ku gaar hasaasuhu yuu ku degin halmaanka labaynka daa ha sheegin hal saarka dila hugiyo sharaftana ha simin adoo hadli kara dharaar habeen ha ka dhigan gartaa ha hoos dhigan faraqa ruux ku faana ha dhow sidaa cisada ku hagoog hanaan adkaysiga hawl ka dhigo nolosha haladay ku soor qof yow hana qaatis qaad hufnaan la dhex imo bulshada shacbiga ka dhex noqo hayaan bulshada hagayoo wax taraa hilaadi hadhow dhacdada harkiiyo kala saar wakhtiga hiirtiiyo kala garaaca dada adoo hadli kara dharaar habeen ha u dhigan karta nolosha haladay ka noqo hayntiiyo maalkiiyo hantida qof hooday yaqaan ka raac hoodada qof xamdiyo ahow nolosha haladay ka baro hadduu kunku yidhi hacoo ka raac qofku yidhi haldoor cabdiqani maxamed xuseen cabdiqani mandela oo inoo soo bandhigayey suugaantiisa ku saabsan dhiirigelinta dhallinyarada ee dhinaca nolosha haashim sheekh cumar good v o a borama waa tahay nolosha hal adeeg ku sor ayuu yiri marka waxaanba ka helayba intaas yaree tuducda ku jirta gabaygaasi mandela marka wax badan buu ka sheego dhalinyaradu leeyahay iyo dadka kaleba cid walba way anfacaysaa wuxuu leeyahay adigoo adigu wax samayn kara cid kale haddaba fadhiisan waa tahay heeskii aan horay dadka ugu qadinay haatana bal hanala hanala bogtaan waa codadkii baxsanaa nimco yaasiin iyo maxamed bike iyo heeskii dardaaran
gargaar yar ha ku fargo hase ahaade hade haade debadaa u baxaysidi dilana muta durugsan mahee behay ina soo dafurani gargaara yar aan ku faro dadaalkaad jacaylkayo xusuustaydun hadayni hadayn hadayn hadayni hadayni dadaalkaad jacaylkayo xusuustaydun hadayni hadayn hadayn hadayni hadayni ugu toobiyo qoraxda galaalimo dadka caabiyo hooyo dayn hakaaga dhigo ugu toobiyo qoraxda galaalimo dadka caabiyo hooyo dayn hakaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo waan dalshisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku baro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo waan dalshisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaara yar aan ku faro
haddaan duuloon dhaqaaqo hee intaan
macnaha wuxuu ka hadlayaa labadooda isu jawaabayaanoo dardaaran Mhm.
hees talantaaliyay intaan leeyihiin maqna wuu leeyahay nimcoy dardaaran yar aan ku siiyo ha waa sidaas iyo dardaaranadaasi intaasi haddaan kaga gudubno cododkaasi baxsan ee dardaaran heeskaasi ah ee nimco yaasiin iyo maxamed bike maxaa noo xiga ismaaciil waxaad moodaa heestan inay waayihii hore ee ka horreeyay ay ku yar xidhan tahay oo markii Mhm.
horena tahriib laga hadlayay safaro Mhm. ha waxaan isiriba dardaarankan iyo maxay tahay een, dhuubkan laysu sii xiraaye laleeyahay intaan maqnahay waa inaad sidaas sii ahaataa waan gartay haatanna dhinacii sayniska iyo tiknolojiyadda oo toddobaadkan aan kusoo qaadan doono qodobo ay ka mid yihiin jaamacadda michigan ee dalkan maraykanka oo soo bandhigtay barnaamij cusub oo lagu ogaan karo beenta dadka sheegaya waaba arrin cajiiba qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan xuseen barre aadan ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku horeynay khubaro ka tirsan jaamacadda michigan ee dalkan maraykanka ayaa soo bandhigay barnaamij cusub oo ay diraasad ku sameeyeen kaasi oo lagu ogaan karo qofku inuu been sheegayo iyo in kale khubaradan ayaa adeegsaday boqol iyo labaatan muuqaal oo dacwadaha maxkamaduhu qaadaan laga soo duubay si ay barnaamijkan u dhaqangeliyaan barnaamijkan ayaa u fiirsanaya dhaqdhaqaaqyada iyo xarakaadka qofku samaynayo markuu hadlayo waxaana uu ka duwan yahay hanaankii iminka ka hor la isticmaali jiray oo ka kooban qalab dadka lagu xidho marka la doonayo in la ogaado in hadalkoodu been yahay iyo in kale laakiin barnaamijkan cusub uma baahna in qofka lagu xidho waxaanay khubaradu sheegeen in softwarekan ama barnaamijkan cusub uu soo bandhigayo astaamaha muujinaya in qofkaasi been sheegayo saynisyahanada jaamacadda michigan ayaa ogaaday in dadka beenaalayaasha ah ay aad u dhaqdhaqaajiyaan gacmahooga iyaga oo si toosa u eega wejiga qofka su-aasha weydiinaya si ay ugu qanciyaan beenta ay sheegayaan taasi oo ah arrin aanay samaynin dadku marka ay daacadda yihiin ee wax xaqiiqo ah ay ka hadlayaan tijaabo lagu sameeyey barnaamijkan ayaa muujinaysa in barnaamijku uu been ku qabtay boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadkii loo adeegsaday diraasad kale oo warbaahinta n b c ee dalkan maraykanku samaysay ayaa soo bandhigaysa in boqolkiiba toddobaatan dadka maraykanka ay aaminsan yihiin in baraha bulshadu ku xidhiidho sida facebooka iyo twitterka iyo wixii la mid a ay aad u daciifiyeen xidhiidhka dadka asxaabta iyo ehelka ah ay leeyihiin boqolkiiba saddex iyo siddeetan dadkii ra'yi ururinta lagu sameeyey ayaa ka cawday in facebook twitter iyo instagram ay noloshoodii iyo xidhiidhkoodiiba saameeyeen laakiin boqolkiiba soddon ayaa iyagu ku doodaya in baraha bulshadu ay muhiim u yihiin isku xidhnaanshiyaha dadka waxa kale oo ay daraasadani soo bandhigtay in dhallinyaradu ay aad u adeegsadaan baraha bulshada halka qofku marka uu saddex ama afar iyo soddon iyo ka badan dhaafo aanu xiise badan u qabin baraha ay bulshadu ku kulmaan arrimaha xiisaha badan ee laga dheehanayo ra'yi ururintan ayaa sheegaysa in dadku ay si fudud xumaan isugu qaadi karaan haddii ay baraha bulshada ku xidhiidhaan iyada oo boqolkiiba lixdan dadka wax laga weydiiyey arrintani ay sheegeen in liiska saaxiibadooda ay ka saareen asxaab badan iyaga oo xitaa mararka qaar gaadho heer ay isa saaraan block taasi oo aan u suurto gelinaynin inay dib dambe si toosa u xidhiidhaan intaasina dhegaystayaal waxaa inugu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan waxaaba si cajiiba beentaas laysku qabanayo oo haddii welibana kombyutar uu ku sheego inkastoo ay adagtahay sida loo rumaysanayo waa tahay intaasi aan kaga gudubno xubintaasi sayniska iyo teknolojiyada haatanna waxa aad ku soo dhowaataan intiina ciyaaraha xiiseenaysa iyo inta ka warsugaysaba codkii jamaal axmed cusmaan iyo ciyaarihii nala socodsiiyo
aynu ku horeyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha naadiga kubadda cagta arsenal ayaa la wareegtay kala horeynta horyaalka dalka ingiriiska kadib markii ay shalay kulan xiiso badan oo ay la yeelatay naadiga banamod kaga adkaatay laba gool iyo waxba mast ozil ayaa labada gool ee naadiga arsenal dhalisay dhammaantooda ku lug lahaa midna isagaa dhaliyey midna waxa uu u baasay gabriel bolista oo goolkii ugu horreeyey naadiga kubadda cagta arsenal u dhaliyey markii ay banmouth la kulmeen sidoo kale dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno kulamadii kale ee la ciyaaray kulankii xiisaha badnaa wuxuu ahaa naadiga kubadda cagta chelsea iyo naadiga manchester united oo si weyn loo wada sugayey tagerayaasha kooxda kubadda cagta manchester united iyo chelsea qaarkoodba waxa ay si kala goonigooniya u wateen sawirada jose morino oo naadiga kubadda cagta chelsea dhowaan laga xiriiriyey shaqadii iyadoo sidoo kale morino lala xiriirinayay naadiga kubadda cagta manchester united kadib markii louis van hall uu ku guuldaraystay shantii kulan ugu dambeysay in naadigu uu guul gaarsiiyo van hall oo lafahantiisu hadlay waxa uu sheegay in uu marka uusan qorsheynaynin inuu ka tago naadiga ama uu iska xasilo ilaayo hadda kadib markii ay warbaahinta ingiriiska qaarkood ay daabaceen in laga yaabo inuu shaqada isaga tago oo uu iska xasilo isaga kulankaas xiisaha badnaa ee Old Trafford ku dhex mara labada kooxood ee Manchester United iyo Chelsea ayaa ku soo dhammaaday goolo la'aan eber iyo eber ah taasi waxa ay ka dhigaysaa in Manchester United lanta lixaad fadhiso oo ay soddon dhibcood lahaato halka Arsenal kaalinta koowaad ay ku jirto sagaal iyo soddon dhibcood iskale Leicester City oo maanta la kulmi doonto Manchester City ayaa iskale soddon iyo siddeed dhibcood Tottenham Hotspur oo ka adkaatay naadiga kubadda cagta Watford ayaa kaalinta saddexaad fadhida oo shan iyo soddon dhibcood iskale Manchester City ayaa dhibcoontaas la eg iskale oo kaalinta afraad fadhida waxayna Manchester City la ciyaari doonta maanta naadiga Leicester City haddii Leicester City ay badiso waxay dib ula wareegi doonta hogaanka horyaalka Premier League dalka Ingiriiska West Ham United ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Southampton Newcastle United ayaa waxa ay guuldar kala u kulantay naadiga West Bromwich Albion oo ay marti u ahayd Norwich City ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Aston Villa halka ciyaar kale oo xiiso badan ahayd Everton iyo Stoke City oo daqiiqadii ugu dambeeyey naadiga kubadda cagta Stoke City goolkii guusha ay heshay kadib markii sagaashankii daqiiqo loogu talagalay ciyaarta ay labada kooxood iska dhaliyeen saddex iyo saddex gool laakiin waxa Stoke City ay heshay daqiiqadii ugu dambeeyey oo dheeraadka lagu daray gool kulaad kaas oo markaasina figooradaasi uu gool uu bedelay Marco Arnautovic Crystal Palace iyo Swansea City ayaa eber iyo eber ku kala baxay weeraryahanka naadiga kubadda cagta Manchester United Wayne Rooney waxa uu sheegay in uu taageerayo xidigihiisana looga baahan yahay inay taageeraan Louis van Gaal oo hadda cadaadis kala kulmaya naadiga kubadda cagta Manchester United waxaana uu sheegay in haddii ay u dhaqmaan inaysan taageero siinin tababaraha hadda naadiga kubadda cagta Manchester United ay iyagu noqon doonaan kuwo aan xirfad lahayn oo si xirfadaysanna aysan ahayn in aan taageero la siinin tababare kasta oo naadigu hogaamiyo Wayne Rooney waxa uu sheegay in ciyaartoydu loo baahan yahay inay ay hardanka si wadaan oo ay naadiga kubadda cagta Manchester United iyo macalinkuba wax kasta siiyaan Peter Jegen waxa uu jabiyay rikoor hore oo u dhigay golwadihii naadiga kubadda cagta Chelsea ee David James oo rikoor boqol lixdan iyo sagaal kulan oo aan wax goola laga dhalinin oo isaguna Peter Cech sameeyay oo boqol iyo toddobaatan kulan ee ciyaaray Peter Cech dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan gebagabadii ayaynu joognaa mid ka mid a heesihii haddana dadka dhegahooda bal aan maqashin waa yurub geenyo iyo intaan u shubdhiigis lahaa miyaad si dacris lahayd
haddaan kugu dhaadan jiray xiisuhubka dhamaa qalbiga heestaasi waxay gebagabo tahay idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta dhegeystayaal tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waa anoo ismaaciil jafar jal iyo saare cabdi axmed odile sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh